mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ama ka qayb qaataan barnaamijka isxilqaan oo lagu dayactirayo tiyaatarka qaranka kaasoo guud ahaan shaqaalaha iyo hay-adaha dowladduba ay qayb walba ka qaadanaysa doorkeeda si guud ahaan tiyaatarka qaranka iskaa wax u qabso madaxda ay ku dhawaaqday loogu dhiso cabdirasaaq maxamed faarax shiino ayaa iminka leynka si toosa ugu jira isagoo ku sugan xarunta tiyaatarka qaranka cabdirasaaq haddaad i maqlayso bal maxaa ka socda tiyaatarka
mustaf maxamed warcabde aad iyo aad aa u mahadsan tahay sidoo sheegtay waxaan ku suganahay tiyaatarka qaranka soomaaliya halkaas uu si xawli a uga socdo barnaamijkii isxilqaan oo lagu dhisayo tiyaatarka qaranka hay-adaha kala duwan ee dowladda shaqaalaha ka shaqeeya ayaa maalinba shaqaale ayaa imaanaya siday uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha tiyaatarka qaranka maanta waxaa ku qoran wasaaradda warfaafinta soomaaliya shaqaalaha qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda oo ay horkacayaan maamulka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa maanta halkaa ku sugan iyagoo doonaya inay ka qayb qaataan waajibaadka qaran ee saaran ee ku aadan ka qayb qaadashada dhismaha tiyaatarka qaranka soomaaliya iminka waxaa ila jooga agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya ee dhinaca shaqada iyo shaqaalaha u qaabilsan cabdiraxiim ciise cadow agaasime waxaa bal nooga warbixisaa shaqada maanta ee ku aadan tiyaatarka qaranka ee qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya
aada a umahadsan tahay shiine sida aad sheegtay maanta waxaan joognaa xarunta golaha murtida iyo mirsaalada national theater waa maalin wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska shaqaalaheeda ay ka qeybgelayaan barnaamijka isxilqaan oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xeriga ka jaray tiyaatarka kuna baaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ay ka wada qayb galaan dhismaha tiyaatarka maanta halkaasaan joognaa ujeedada aan u galnada waxay tahay inaan ka qayb galno dhismaha tiyaatarka waxaan u diyaarsannahay inaan maanta shaqaalaha halkaas ka shaqaynaya aan caawino gacan siino xoog farsamo ciddi nagamid aho farsamo taqaana farsamo siiso ciddi xoog haysata xoog aan shamiindada qasno aan qaadno nadaafadda aan ka shaqayno marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala maanta inaan shaqo fiican halkaas kasoo qaban doono shaqada isxilqaan amba iskaa wax u qabso waa in dalkeena aan dib u dhisano oo shaqaalaha soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dalkiisa oo dib u dhisto oo aan runtii xooggeena iyo xoolaheennaba gelino waddankan waxaa lagu dhistay xoogga shaqaalaha xoogga askarta xoogga muwaadiniinta soomaaliyeed guud ahaan dhismaha weyn oo wasaaradda warfaafinta oo shan toddoba ka kooban waxaa lagu dhistay xoogga shaqaalaha xoogga ciidamada xoogga shacabka soomaliyeed iskaa wax u qabso haddana waxaan rajeynaynaa tiyaatarka iyo goobo kaloo fara badan oo dalkii aan gacanteena ku burburina inaan dib gacme aan ugu dhisnaan rajeynayna insha allahu tacaala waan u mahad celinaa madaxda nagu hogaamisay inaan dalkeena dib u dhisano oo aan isxilqaan ku dhisno oon caqligeena ku dhisno maskaxdeena ku dhisno insha allah shaqaalaha tiraha tirada badan ee maanta wasaaradda warfaafinta ka socda keliya miyaa carada iyo shamiintada qaadi doono dhismaha ka qayb qaadan doono tiyaatarka qaranka mase de mas-uuliyiinta aan ujeedo wasaaradda warfaafinta oo aad ka mid tahay carada waxbaad ka qaadi doontaan iyo ciidda waxaa halkan jooga waxaan ka xunnahay in wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkii ay naga jiraan shirkii xukuumadda oo shalay bilowday laakiin agaasimaha guud agaasimo waaxeedyada madax qeybeedka shaqaalaha wariyaasha qof kastoo naga mid ah maanta wuxuu u diyaarsan yahay xooggiisa iyo dhididkiisa inuu geliyo dalkiisa iyo dadkiisa maadaama ay tahay annaga waxa aan qaadano canshuurtii dadka soomaaliyeed laga soo aruuriyey inaan xooggeenna aan ku bixino dalkeena dib u dhiskiisa marka shaqaale maanta waxaan nahay dhammaan waxaa nahay min agaasimo guud laga soo bilaabo ilaa shaqaalaha midka ugu taytalka hoosee ah kulli xoogga iyo xirfadda iyo dadaal aan wada gelinaynaa waana ka wada qayb qaadanaynaa gacmaha noo aan noo laaban insha allah surwaalkaan noo laaban ujeedaduna waxay tahay inaan dalkeena dib waayahay aada umahadsan tahay sidaad maqlaysaa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta goordhow shaqaalaha wasaaradda waxa ay gudageli doonaan shaqadii kaga aadanayd dhismaha tiyaatarka qaranka soomaaliya mustaf marka dhegeystayaasha waxaan ugu soo gudbin doonaa hadba qaabkay wax u socdaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socta insha allah waa yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax shiino waryahayga online-ka si toos ugu jira isagoo ku sugan xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee national theatre halkaas oo ay ku sugan yihiin eh, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya oo maanta eh, qeybtooda ka qaadanaya barnaamijka isxilqaan oo lagu dayactirayo tiyaatarka qaranka kaasoo ay madaxda qaranku eh, kal hore ku dhawaaqeen hay-adaha dowladda guud ahaana mid walba ay maalinteeda qeybteeda qaadanayso si eh, dalkana guud ahaantii loogu dhiso isxilqaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dhawaaqay